bismillahi raxmaani raxiim aada umahadsan tahay aniga suldaan shariif cali xasan ibraahim aa la yidhahdaa beesha ku dhashina beesha carmaa la yihahdaa reer digl waaye carmaa la yihahdaa qabiilkayga ilaa iyo saxaada siyaasadda ilaa iyo hadda dawladda dhexe wax aan ka haysana ma jirto ilaa iyo hadda laga soo bilaabo maxay ahayd cabdiqaasim ilaa iyo hadda dulun aada u balaaran ayaana lagu hayaa beel badana nahay beelaha oo meesha degan rooliyana waa ku jirtaa oo meesha degan oo iyadana waxba aan haysanin dulunkaasi waxaa sameeyey nimanka aan la deganahay deegaanka degan digilka leeha ayaa sameeyey ilaa iyo hadda waa wadaan odayaasha hadda loo soo celiyay aada wuxumahay dulunkii unbaa soo celiyey wax kale ma jiro qabiilaahi dulmay unbaa odayaashii kala markii boqol ila boqol ila boqol iyo soddon iyo shan lidi ayaa hadda dulun la sameeyey ayagana dulunkii laga sameeyey bayagana dadka kasii dulmeen annagu dad koonfur galbeedana xildhibaan ku leenahay wasiir ku-xigeen ku leenahay alxamdulilah madaxweynaha koonfur galbeed aada iyo aadan ugu mahday celaya oo dadkaan dulmin oo yaa dhibkahay markuu arkay yiri aniga hadee mas-uul maanta noqday aakhara la ii qabsamaaya dadkaan dulmi anigu ma dulminaya xuquuqdan way leeyihin yii guntigu xirtay ilaahay ha barakeeyo hadda dawladda dhexe ilaa iyo intaas dulunkaa nagu socda waa waa si tay aan u aragnaa haddii cod iyo qofka ilaahay rajaan qaban lahayn anagu le dad aqoon leh ayaa naga buuxa waa rajaan qaban lahayn laakin hadda beel ayaa lagu soo celiyey afar iyo bartana kuma jirno shalay aab nalaga tegay anagoo og nala ogyahay banaanka jooga nalaga tegay kiiba haddana socoto waa un dulun dulun lagu dheh dulunka kolley waxa waaye waxa waaye xadiiskii rasuulka ayaa jira adulmu dulumaatu yowma alqiyaamati ilaahay rasuulka yidhi taas unbaa meesha taalo marka dulunkii unbaa lasoo celiyey ma haddii dulunkii lasoo celiyay de annaga waxaan leenahay wax aada iyo aad ugu xugna waay arrintaa in dawladda ay iyo maamul goboleed ay ka shiraan oo ay isku raacaan waxaan leenahay maamul goboleed iyo dawladda dadka dulmano cabaabaya irdiin irdiina taagano oo xuquuqda ay raadinayaan in gadaal loo soo firiyo xuquuqda la siiyo ayaa kolley ayaan usoo jeedin lahaa oday wax uguma maqno odayayaasha aad kusoo celiseen shalayba dulmiyeen haddana tii unbay haddana dulumkii unbaa lasoo celiyey aada ugu xunahay in dulumle aan ku jirno dalkeena dulunle in lagu wado de horumar mal ma la gaarayo waa waxay noqonaysaa dulun dulun oo lagula korsaara unbay noqonaysaa marka aniga suldaa ahaan yani waxaan leeyahay arrintaas aada ayaan ugu xumahay in maalinkaas ay beel jarto la ogyahay loo jeeda in lasii dulmiyo oo dulmay haddi maalin loo dulmiyo oo laleeyahan horumaraan rabnaa horumar ma la gaarayo intiiba wax la dulminayo horumar ma la gaarayo aniga waxaan soo dhaweyn lahaa aanqado aan helo waxaan soo dhaweyn lahaa cod iyo qofkiis ayaan soo dhaweyn lahaa laakin kan codka kan doorashada hadda la sheegay doorasho anaa soo dhaweynayna ma aha dulum waaye dalkii haddin dalkii iyo dadkii haddin dulum in dib looga ayay noqonaysaa waxaan soo jeedinayaa dawladda iyo maamul goboleedka dawladda kamid ah arrintaas inay dib ugu noqdaan dadka dulmuna ay xuquuqdooda ay si ay ka doodaan oo xuquuqdooda ay helaan haddii maadaama qabiil loo celiyo ana saas ayaan soo jeedinayaa dulun aada u balaaran waayo dulunkaasna aan kusoo horjeednaa saas ayaan leeyahay insha allahu tacaala waa yan aadan waxunahay barnaamijkaas
yaad ku eedeynaysaan in xaq xaqii aada la heedeen idin duudsiiyeen waxaan ku eedaynaa nimanka odayaasha lagu sheegay oo aan la deganahay deegaanka nahay oo digilka laga sheegaayo digil mifah laga sheegaayo ayaa ayaa eedaas iskale maadaama dadka ay ogyihiin qabiilka ay ogyihiin ayaga waxba aan siineynin oo dhiig iyo laqaraan aan ahayn qabiil banaanka taagan ayay ogyihiin ayay kas ugu tageeyeen hore ugu tageen haddana waa ka tageeyaan waa la ogyahay xaqiiqa waay maxaa ahay nin baarlamaan leh oo baarlamaan intii qaatay golo golo maxaahayd haddana maxay ahayd aqal sare qaatay haddana wasiir qaatay haddana agaasimo qaatay de waxaas xaqdaro cadaalad maaha cadaalad daro waay taas cadaalad dara unbaa lasoo celiya de dawladda iyo gobol cadaalad dara bay soo celiyeen cadaalad daran de waxa meesha dabdigi waaye dalka haddii cadaalad loo waayo waxba ma toosayo tan iyo kii xukun kuxusii hun unbaa lasii gelaya marka waxaan ka eedeynaa ninka odayaasha oo reer digid mifla ayaa dhibkaas geystay ayaa noo geystay ayaa hadda ilaa hadda laga wadaan in xuquuqda aan ka helno dawladda dhex aan ka helna ayay diidan yihiin hortaagan yihiin ayagoo kooxda iska odayaasha ay koox ayay meel isku kuuseen ay leeyihiin saxiixaan nahay waa saxiixaan nahay oday lagama noqdo oday waxa waaye reerkiisa oday u yahay dad kala degana oday u yahay ixtiraamkeeda wa way leeyihiin laakin saxad u dhaqmaayaan ixtiraamna dalkooda dadkoodan kama helaayaan dad kala degana kama helaayaan maadaama dulunle ay ku heshiiyeen marka odayaashaas ayaan ka eedeynaya oo boqol iyo soddon iyo shanta lagu magacaabay oo shalay oo muxuu ahaa dawladdan aan magacaawno shacabna aan soo magacaawno meelaha u n kaas soo magacaaway iyagana warqada u n la siiyo dadka ay ku dulmiyaa loo siiyo ayaa ayaa ayaan ku eedeynaya marka taas waxaan leeyahay dulum aad iyo aad u balaaran waaye dulumkaas in laga baxa ayaan jeclahay haddaan laga bixi weyda haddana tan ay tii ku xun unbaa meesha ka dhabto calaa ilaahay dulum raalli ka maaha subxaanahu watacaala si aad xaqiinii aada u heshaan sida aad sheegtayba ee maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ma kala hadasheen sidoo kale madaxda kale dowladda federaalku arrintan ma u bandhigteen
horta laftagareen anagu waa is argayna waa is arkaynaa madaxweynaheena waaye ma waaynayno anaguna odayaashiisa iyo shacabkiisa nahay reerkaan horay aan ka dhashay aadaan looga taageer sidii aadana loo raacsan yahay laakiin dawladdii federaalka soomaaliyeed nin xildhibaan lahayn wasiir lahayn ba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddooyin baarlamaan ma arki karaanba waxaa lagu leeyahay hataa agaasin ma leedahay ha ku goyaa lagu leeyahay bal si cadaalad darra meesha intaas ka dhacday fi taasa waxaa la rabaa in dawlad cadaalad noqoto ayaa ayaa ayaa ayaa la rabaa waxaas cadaalad maaha dadka in loo sinaada la rabaa dadka oon dulmin weliba oon dulmin oo og yihiin habeen maalin idaacadaha iyo warshadaha ka qaadanlahay ayaa in gacan la siiyo loo yiri hataa yidhahda aniga ili doo kan farmaajo markii la doortay afar la doortay afar bilooda ilidiisa taagnaaya oo warqado awotiyo aniga odayaasha isajam ayaa layihi xildhibaan ma ma leedahay wasiir ma leedahay saas unbaa ugu quustay marka hasan hasan hasan al khayr markii ahayna kadaalika saas oo kale unbuu ahaa marka jiwaari markuu ahayaan dhowr jeer is aragnay ilaahay khayr hasiiyo jiwaari markii gudoomiyaha baarlamaanka ahaa ballanqaaday jireen ballanqaadka dee isagoo wahib aan fulina haddana abala afgembiyeyba marka dadka ninkaan kan hadda baa isnaqaan oo ismacna arag digli murus ayaan ka cabanaynaa waan annaga waan ka mid nahay oo la degan nahay diinimadaana lagu tiriya odayaasha ugu firfir aan kamid ka mid nahay laakiin dhibka meesha yaal waxa waaye haddii lagu soo celiyo oday lagu soo celiyo cid ku ku waajib aniga kuma jiro dadka wax soo dooranayo kuma jiro ilaa xildhibaanba kamid yahay aniga haddii arrintaas aan dib loo fiirin dawladda iyo adduunka arrintaas dib aan ufiirin waxay noqonaysaa dulamkii iyo shalay socdi unbaa noqonaa waxna horumar laga magaalay sun unbaa lasoo haysanaya wax kasoo baxaya natiijana ma insha allahu taala ilaahay raal ka noqonayna insha allah